haddaan nahay golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulligeen oo isku duuban waxaa lagu jiraa wakti ayna hor yaallaan howlo aada muhiim u ah oo ah sharciga hadda doorashooyinka oo laga hadlaayo kulligeen waxaan ognahay sheekooyinka ama wararka suuqyada socda inaysan ku salaysnayn xuquuq qaanuuni ah laakiin ay iska yihiin iska hadallo fadhi ku dirir ah marka laga soo bilaabo waxyaabaha lagu hadaaqo oo ah aan iska dayno wixii lagu soo lugaay iyo four pointy five iyo duubabkii waa wax jiro waa ognahay aan iska dayno labaatankii sane dadkii kuraasta fadhiyey ayaa iska jecel inay saas ku fadhiyaan kuwo kalena oo ay u mari weysin labaatankaas sano waxay rabaan qaab kale oo diga rogasho ah armay idinku badisaa ayay isleeyihiin waa ognahay waa ognahay ergo iyo maamul goboleed iyo cadaadis hore in ay soo marnay waan ognahay inaan isku dayayno in qof iyo cod ay doorashadu ahaato haddana waxaan ognahay in qof iyo cod aysan dhici karin waxaan ognahay in ay jirto muddo kororsi waxyaabaha laga hadlaayo haddana aan afka ka dhowrno oo ma dhihi karno muddadaan kororsanaynaa waxaan ognahay waxyaabihii hore loo soo arkay iyo isbeddelladii dhacay qaabkii ay ahaayeen sidoo kale waxaan ognahay waxa haddana hor yaalla iyo qaabka ay u dhici doonaan oo aan isku dayayno doorashooyinka hadda yaallo iyo in mashiinno loo keensaday iyo codad kushubasho ah in ay dhici doonaan waxyaabahaan ku hadaaqayno waxyaabahaan isku dayayno in xisbiyo lagu gelaayo iyadoo aysan tirokoob iyo diiwaangelin jirin lana leeyahay waddamo badan ayaan iyadoon lees tirakoobin doorashadu ka dhacdaa iyadoo aan marna la fiirinaynin qodobka lixdan iyo koowaad ee dastuurka qaranka oo matalaada deegaanka si cad ani ii quseeyay kan lixdan iyo afraad ee dastuurkana wuxuu quseeyaa marka ay qof waliba xubin waliba ka soo qaadato deegaan doorashadeeda oo aan iskugu nimaadno golahan waxaan ognahay labadii kun ilaa labadii kun iyo labaatankii oo aan hadda uga baxayno qaabka uu yahay waxyaabaha aan raadinayno iyo cid walba oo halkan joogta weli marka ugu horraysa aan looga hadlin golaha wakiilada dalka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sharcigan horay uma dhicin in looga hadlo sharcigii doorashada dalka waxaana soo ifbaxaaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo la rabay in markii sharcigan la ansixiyo kadib qaabka doorashada dalka ee u dhacayso inuu ka shaqeeyo uu isagaba hadda baarlamaanka sii hor ordaayo oo uu leeyahay xisbiyadii inta la shiriyo la leeyahay awooddiinnii baa la qaadanayaa awoodda maanta waxaa iska leh labada aqal ee sharcigan dhex yaalla guddiga iyo guddoomiyihiisana waxaan u sheegaynaa in wakhtigooda uu ka horreeyo dhammaashihiisa wakhtiga golahan dhammaanayo marka waa ka fiirsan doonnaa sidii loogu aamini doonaba in ay guddigii madaxa bannaanaa ee doorashada qaranka noqdaan marba hadday sifo qaanuuni ah aysan ku shaqaynayn intaas markaan ka gudbo mudana guddoomiye waxaa la leeyahay afar dhibic shan afka lagama qaad afka lama soo marin karo liajli adariska ama beelaha shanaad dad baa ku ceeshay dad keliya kuma ceeshine horta way badan tahay minority-ga ama kuwa laga tiro badan yahay soddon iyo kow ciddii u malaysa boqol iyo konton iyo saddexaan golahaan ku fadhinaa waayo waa isbargaranaynaa hawiyaha yaryarka ah daaroodka yaryarka ah digli midhiflaha yaryarka ah birta yaryarka ah annagaa isba daasmaayo sababtaas darteeda mararka qaarkood guddoomiye muudee hogaamiyaha siyaasadda beesha shanaad hogaamiyaha akhlabiyadda u dhahaa iskama dhaho boqol iyo konton iyo kow yaryarkaa ku jira waxaa intaas ii raaca labada aqal waa ognahay haddana qodobka toddobaatanaad toddobaatan iyo labaad in aqalka sare ee beelahaasi ay hal qof ku leeyihiin iyadoo ay welina maqan tahay kuraastii kale ee shanta ahayd taasoo meesha ka saartay matalaad isu dheeli tirantii in la helo waxaan rabaa mudanayaa inaad si fiican ii dhegaysataan sannad keliyaa noo haray sannad keliyaa noo haray muddada xilhaynteenna waxaa inoo wada yaalla ama ay ahayd in ay dowladdani qabato saddexdii sano oo lasoo dhaafay guud ahaan innagoo isku duuban in aan soo qabanno howlo cayiman maanta waxaa inoo beegan suus suuskaas inoo beegan saddex sano waxna la ka rabay oo aanan soo qabannin si wada jir ah ayaa jira waxaan wada ogsoonnahay oo aan wada xusuusannaa inaan marnay dhaar ah sida danta dalka dadka iyo diinta ay ku jirto annagoo ku dhaarannay magaca ilaahay dan kama lihi waxaan sharciga iyo qaanuunka ahayn inaan ku hadaaqo ama aan meel dhigo sababtaasaan ugu soo celceliyaa ilaahuw ka markhaati noqo inaan sheegay waayo kutubaa lay marshay ma og tahay been u leexamaa runtana ka leexamaa axdi qarameed ayaa lagu soo dhisay labadii kun ee cartaan si fiican aan isu fahanno axdi qarameedkii lagu soo dhisay dowladdaasi waxay ahayd dowlad kumeel gaar ah t n g keliya baarlamaanka iyo xukuumaddana waa kala saartay labadii kun iyo iyo afartii baarlamaankii imbigaabtii ayaa lagu soo dhisay haddana dowlad federaal kumeel gaarka nidaamkaas cusub ee federaalka dalkaa qaatay ilaa iyo hadda dad badan ayaa waxay leeyihiin federaalba looma baahno jid looga baxo oo qaanuun ana ma jiro waa la soo qaatay waana lagu dhaartay marka carta waxaa jiray waxaa jooga guddoonka guddoomiye ku-xigeenka labaada fadhiya xildhibaano badanna waa fadhiyaan oo carto ku jiray jaartarkii carta waxaa la socday lifaaq laba iyo toban qodob ah oo la rabay dowladdaasi inay wax ka qabato labadaa iyo tobankaas qodob way qaban weysay muddadii markay ka dhammaatay jaartarkii imbigaati oo dowladda federaalka ahaa waxaa la socday lifaaq siddeed qodob ah oo la rabay maandaytka dowladdaas in siddeeddaas qodob ay wax ka qabato ka soo tag labadii kun iyo sagaalkii isla wakhtigii iyadoo ay jirto ayaa baarlamaanka tiradiisa keliya la biiriyey waxna lagama qaban siddeeddii qodob ee maandaydka ahaa oy dowladdu lahayd si wada jira in wax looga qabto labadii kun iyo sagaalkii dowladdii lasoo dhisay muddo kordhin ayaa dhacday dadku u maleeya muddo kordhin inay hadda kow tahay ama la raadinaayo way soo dhacday waxayna soo dhacday labadii kun iyo sagaal madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed markii lasoo doortay siddeed bilood oo uu waxaan u malaynahaa kusimo madaxweyne waxaa ahaa sheekh aadan maxamed nuur inuu golaha fadhiyo sheekh aadan maxamed nuur siddeed bilood ayaa mandatekii cabdullaahi yuusuf ka dhignaa sheekh shariif dowladeeda dowladdiisana waxay ahayd laba sano laba sano iyo siddeed bilood markii ay dhammaatay hal sano oo muddo kordhinaa la sameeyey waxaana lagu sameeyey kambala akood iyadoo la raacayo labaiyo tobankii qodob wax laga qaban waaye siddeeddii qodoboo wax laga qaban waaye kambaala akoodna waxaa ku caddaa heshiiskii kambaala afar qodob oo la yidhi one two tree waa in wax looga qabtaa ku darso caalamku waxay dhaheen ku meelgaar iyo jaartar dambe oo dowladda lagu caawinaayo ma laha nf snf taasaa keentay labada kun iyo toddoba-iyo tobanka dastuurkaas kumeelgaarka ah inna la soo yidhaahdo ku doorta markii ugu horraysoo nala dhex keenayna dastuurkii oo guddoonka la doortay qodobkii waxaa la laalay baarlamaanka inuu madaxweynaha kala diri karo waxaa kaloo laalay duruufta jirta owgeed in hal aqal horta waxaa sharci ah wixii dadku ku heshiiyo sharci kale ma jiro maanta dadka yaa matela marka guddiga madaxa bannaan miyaa matela maya madaxweynaha jamhuuriyadda miyaa matela maya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo golihiisa wasiirada miyaa matela maya golaha garsoorka iyo guddoomiyihi maxkamad sarena ma matelaan dalka waxaa matela laba boqol iyo toddobaatan iyo shan balaas one oo ah kursi madhaco ah abadiye ah laba boqol toddobaatan iyo lix iyo konton iyo afar isku dar waxay isku yihiin laba boqol soddon laba boqol labaatan iyo sagaal balaas one saddex boqo saddex boqol labaatan iyo sagaal balaas one saddex boqol iyo soddon maanta meesha aad dalka dhigtaan baa taallo waxaan rabaa inaad si fiican hoos ugu fiirisaan weligeen waxaan ku soo hadaaqnay baarlamaankii shanaad tobankii baarlamaan ee dalka soo maray kii shanaadan ka mid ahay shantii ugu dambaysa oo xiriiraan ku jiray waxaan maqlaa marka muddada dhammaato waa na la ka guuray baarlamaankii oo taaganaa laga guuray eldoreedaa la aaday waa lagu soo noqon waayey carta markaan mandate ku dhammaado intay ahayd waa lagu soo noqon waaye kambala kooda looga baxay garowan iyo tuwa waa looga baxay waxaa la aas-aasay leaders committee inter committee waxaasaa looga soo baxay dowlad goboleedyo madasha hogaamiyaasha baarlamaankii oo taaganaa madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo naga raaceen ma maanta waxaan sugaynaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka wax ku soo heshiiyaan miyaan sugaynaa maroodi xooggiisa ilaahay ka qariyaa tihiin ama waxaa tihiin loo har aan weli dib dambe la isu weydiinayn maanta talada idinkay gacantiinna taallaa waxaadna ku dhaarateen sida danta dalka iyo dadka ku jirto magaca ilaahay aadna u marteen waadna ogtihiin cirki i dhulka haddii laysku dhajiyo inaanay doorasho dhacayn inaan jinsiyad jirin yaa soomaali ah inaan tirokoob jirin inaan xisbiyo sharciyaysan jirin inaan dowlad goboleedyadii sharciyadooda ka hormarin sharci aydan u samaynin nidaamka federaalka iyo nooca la qaadanayo aydan ka hadlin waa ognahay inaan xuduudihii soomaaliya iyo aysan noo qornayn waan ognahay inaan amni ka jirin dalka guud ahaan jamhuuriyadda lowyacadde ilaa raaskambooni waan ognahay inaan dastuurkaas afti dadweyne uusan gelin hal cod iyo hal qof saas daraaddeed ma dhici karo mar hadduusan dhici karin wixii dalka u dhacaya waa inaad u samaysaan fiiri dowladdii imbigaata lagu soo dhisay jaartarkay ku qornayd ra-iisul wasaare cali maxamed geedi laba sano iyo bar iskama dhicin wuxuu ku dhacay jaartarka waxaa ku qornaa nidaamka federaalka inuu dalka uga hergeliyo xukuumaddaas laba sano iyo bar hadday ka hergelin weyso xukuumadda ku xigto ayaa hal sano iska leh ma waxaynaan qori karin inaan dhahno dalka shantan sano ee soo socota new roadmap new accord muqdisho accord waxaan rabnaa aan ugu magac darno ayay noqonaysaa amniga intaasaa lagu sugaa federaalka intaasaa lagu samaynaa tirakoob intaanaa lagu samaynaa waxaa la leeyahay adduun aan adduun adduunka qaarkiis waxaa ka dhacay iyadoon tirakoob jirnaa doorasho ka dhacday adduunka doorashada ka dhacday miyaan la mid ah kursiga yaa la kismaayo miyaa layska yeelayaa in dayniila ama howlwadaag lagu doorto kursiga hirshabeelle miyaa layska yeelayaa in kaaraan lagu doorto orotation wax lagu dooranaya miyaa jira miyaan tegi karnaa meelihii aan ka nimid anigu shan jeer baan joohar baan kursigaygu yaallaa shan jeeraan tegey waxaan tegay ergadii markii la xulaayey dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan tegey baarlamaankii markii la xulaayey markii baarlamaanka la dooranayay ba guddoomiyaha guddoomiye jawaari aan iska raacay markaas marka laga reebo lix jeer bay ahayd lix jeer halkaas maran guddoomiye jawaari safarkaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle aan u raacay marka laga reebo diiwaangelintaan tegey marka ergada tegaysa ee aan soo fiiriyey marka aniga aan bixi- registration feegii aan bixinayaan tegey iyo markaan codka doonanayay shantaba joohar waxaan maray baabuurkaasaan maray maanta miyaa joohar la aadi karaa intay jiraan kuwa kale diyaarad itaal aniga aan ku raacaba ma lihi iska dhaaf ergo iyo oday iyo ugaas inaan raadiye waxaa la rabaa runta iyo ilkaha waa la caddeeyaa kitaabkii aa marteen inaad ka dhabaysaan maanta inteennaas horta aniga nabadii nolol automatically waa ka tirsanahayo waa halkudhega xisbi maaha waayo wasiir xukuumadda ka tirsanaa dhinac kale aha wasiir xukuumadda ka tirsan marka aan ahay xildhibaannimadayduna waa ii gaar marka nabadii nolol xisbi maaha xisbi fulaan iyo nabadii nolol maanta xaggaa dhiga mucaarid iyo mucaadin xaggaa dhiga waa laydinku kala qaybinaya laba boqol toddobaatan iyo lix baan nahay waxaana weheliye laba konton iyo afar intaasay saaran tahay dalka meeshii laga aadi lahaa maalin dhoweyd waxaan arkayay xildhibaano iyo sanataro dhahaya madaxweynaha waxaan ka rabnaa meesha la aadayo oday baa waxaa la yidhi duubweynaa la dhahaa duubweyne wuxuu madaxa ku watay duub soomaalida dhaqankeedu waa taqaanaan sahay lama qaadan jirin safar maalmo iyo habeennana waa lasi- waa laysu socon jiray odaygii duubweynaha ahaa baa wuxuu tegey reer buu ku hoyday habeenkii waa la soo dhoweeyey waa la sooray markii la sooray waxaa loo diray wuxuu wuxuu sheegay meeshuu u socdo way garanayaan waxay dhe- waxay ahayd meel uu habeen kale usii hoyanayo waa la baxay habeenkii subaxiina waa la sagootiyey waxaa la ogyahay meesha uu usii socdo caawa inuu u hooyanaayo masaafada ay isu jirto meesha uu ka tegay iyo meesha uu u hooyanaayo meesha uu u hooyanaayo kala bar meesha uu ka soo tegay iyo meesha kale markay marayaan ayuu wuxuu soo xasuustay koofidii duubka ahayd awgi inuu ka soo tegay asoonba fiirin gadaal uu soo noqday meeshuu saaka ka soo baxoo caawa tegey war maxaa kugu dhacay ma nabad qabtaa maxaa ku helay mayo duubkiyaan ka soo teguu yiri waxaa la yidhi oo ma laba duubaa wadatay maya hal duubaan watuu yiri ya oo kan madaxa kuu saaran markaasuu ogaan xildhibaanada iyo sanatarada inta madaxweynaha la kulmaan ama ra-iisul wasaaraha la kulmo intee loo socdaa dhahaaya marka duubka raadinaya waxaan rabnaa marka maantay taagan tahay maantay taagan tahay waxaa la rabaa talo iyo arrin dhaba mudane guddoomiye waa soo gunaanada hadalkayga waxaan rabaa in lagu soo gunaanado waxaan rabnaa talo aan meel ku saarno guddi madax bannaan oo baarlamaanka awooddiisa raba inuu maroorsado talo aan meel ku saarno ummadda waxa u danta ah talo aan nala ka sugayaa annagoo ah golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saasaa aqalka sarana nagu raaci doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado wuxuu yidhi allah u naxariistee maxamed xaashi dhamac gaariye talaa maanta ii dana talo talo duu ka hari karo oo dalabta lagu soco dala aan lahayn dulin talo aan la duri karin talo aan lahayn dulin da- talo aan la duri karin nabadoonka beeshii raacagtada dulsaar ku ah talaa maanta iidana maanta idinkaa laydinka fadhiyaa muddo kororsi horey u dhacday duruufta hadday keento waa la kororsanaya meel la aada haddii la waayo waa la kordhinaya dadka miyaa isku wada shaatinahay isku wada shaatimani horaa waxaa maqlin jira shaatiyaalha la isla tasho isla tolan mayna waa kala tolanaynaa haddayba noo kala tololay